bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cawaysi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii aawa iyo daja waa habeen sabti ah bisha februaryana waa afar sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanay suudi haddal jira magaalada boosaaso qodobbada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaan baarlamaanka soomaaliya ah oo doorashadiisa la qabtay saddex jeer oo maanta markii ugu dambaysay lagu doortay muqdisho guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa ka hadlay doorashadaasi maanta dhacday qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada soomaaliya oo maanta khudbadahooda ka horjeediyey baarlamaanka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee cuud oo weerar afkaa ku qaaday qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada soomaaliya dabaylo degaan xeebeedo badan oo puntland afar iyo labaatankii saaca ugu dambaysay ka jiray iyo doonyo kalluumaysiyo dhala'yah waxaa kaloo barnaamijkeena dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa geediga abaareed ee gobollada puntland isugu soo hayaamay iyo heerka isdhexgal ee bulshada qodobadaas iyo qodobo kaloo xiiso badan barnaamijka caawidaja dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar gediyan la socotiinaya barnaamijka caawa waxauu dhegaystayaal idinka imaanaya suudi haddal jira magaalada boosaaso u diyaargarow mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo dalja waxaan ku bilaabana sida qodobadaba ku dhegaysanayseen mid ka mid a xildhibaanadii ka soo bixi lahaa deegaanada maamulka hirshabelle oo muran badan uu ka dhashay dhowr jeer ayaa maanta la doortay kaasoo mararka qaar murankiisu uu gaarsiisnaa in ergadu gacanta ay iskula tagto xubintaasi muranka badan ka dhashay oo kursigeed ay lahayd mid ka mid a beelaha degan deegaanadaasi ayaa dhowr jeer oo hore dib loo dhigay kadib markii maaro loo waayey muranka kala duwanaansho ee kursigaasi ka dhashay kursigaasi oo ay ahayd doorashadiisu inay ka dhacdo deegaanada hirshabelle ayaa loo wareejiyey magaalada muqdisho oo maanta doorashadiisu ay ka dhacday iyadoo halkaasina xildhibaan lagu doortay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal cumar dhegey ayaa ka hadlay marxaladihii kursigani uu soo maray iyo doorashadiisa maanta maanta oo sabti ah waxaa mar kale sharafiydu ah in aan isugu nimaadno doorashada kursiga beesha jidle oo seejadiisu ama deegaan doorashadiisu ay ahayd hirshabelle in aan ku qabanno xarunta akademiyada genaraal kahiye kursigan wuxuu ka mid yahay shan kursi oo guddiga xalinta khilaafaadku ay soo celiyeen oo ay yideen in dib ha loogu tartamo sababo kala duwan awgood sidoo kaleeto guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka damban kuraastii la soo celiyey in dib loo doorto wuxuu ku sameeyey daraasad oo la xiriirta mid walba sababihii keenay in dib loogu noqdo kursiga aan maanta u fadhino oo beesha jidle oo soomaaliyeed ay leedahay waxaa ka dhacay qalaanqul iyo shaqaaqo doorashadiisii koowaad ergadii oo isu gacan qaaday kadibna bannaanka markii loo baxay ay bilaabatay gacanka hadal kale oo hubaysan dadna ay ku dhaawacmeen sidaasna lagu baabiyey doorashadii laguna joojiyey maalin jimcaha iyadoo ay doorashadaasu dhacday mar labaad ayaa doorashadaas la qabtay iyadoo aan maaragtay wadadii doorashada loogu talagalay loo marin markii guddiga aan madaxda u ahay federaalka arrintaas ay soo gaartayna waxay baabiyeen natiijadii doorashadaas si cadaalad loo gaaro haddaba kursi kasta oo shanta ka mid ah oo sababihii keenay la oqoonsaday waxaa la ogaansaday dib u doorashadiisa in lagu saxo khaladaadkii hore loo galay saxidiisa koowaad waxay ka bilaabanaysaa ergada in loogu wargeliyo inay mamnuuc tahay doorashada markii la joogo inay iyaga isu gacan qaadaan ama wada hadlaan ama iscafdhaafaan ciddii ku kacdana tallaabo sharciga laga qaadayo hadday dagaal isla galaa dhexdooda waxay xor u yihiin inay codkooda ku kala saaraan musharaxiintoodu laakiin kuma kala saari karaan xoog oo mid inta la saftaan ayagu isdilaan doorashada codku heli maayo codka waxaa lagu helaa waxa weeye in sanduuq lagu rido laguna sheego ciddii ku guulaysanaysa qodobka labaad oo saxitaanka ah waxaa ka mid ah in guddiga federaalka ah doorashada hogaaminteeda uu la wareego ewel waxaa soo hogaaminaya guddiga heer deegaan oo hirshabeelle waynala joogaan annaga ayay nagu caawinayaan wixii farsamo ayaa aqoon ay u leeyihiin arrimaha laakiin guddiga hadda hogaaminaya doorashada waa guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka damben guddi ka mid a oo uu hogaamiye u yahay doctor yaasiin cabdi jaamac ay ku heliyaan yani shan qofood lix qofood oo kale oo toddoba qofood ah markaas qodobka kale oo laga saxay waxay tahay in doorashadan marka ay dhacayso markhaatiyaasha loo badiyo ewel waxaa markhaati ka ahaa korjoogtada maxalliga ah iyo warbaahinta iyo ciidamada amniga oo booliska iyo amisom oo joogay waxaa lagu soo kordhiyey in markhaati ahaan ay goobjoog ka noqdaan xafiiska siyaasadda yani qaramada midoobay ee soomaaliya ama beesha caalamka ayay wakiil uga yihiin iyo donalska ayagaa u warbixinayo waxaa intaas dheer cabasho ku saabsaneed ergada oo laga qayliyey markii arrintan la samaynayey sixitaankeeda waxaa ka mid ahaa guddi aan u saarnay iyo anigoo guddoomiye ah oo fadhiyo lafteenna inaan isugu yeernay ogaaskii iyo shan nabadoon oo beesha ka mid ah oo ka mid ahaa nabadoonnadii uu ugaaska hore u soo gudbiyey kadibna ku dooday uu yidhi waa xumaadeen waan bedelayaa marka maalin waa xun yihiin maalin waa fiican yihiin annagu kuma shaqayno waxay ka mid yihiin odayaasha beeshaas waa wada shaqaynaysaan waa soo wada xulaysaan baanahna wuu diiday marka xeerka inoo yaalo wuxuu yahay annaga in aan dhegaysano sidii wax u qaybsadaan beelaha kan waxaa naloo sheegay inay labada fooda waaweyn yihiin min lix labaatan iyo shan labaatanay marka hore u kala qaateen isla sidii baan ugu qaybinay odayaashoodina soo xulaan dhahnay kadibna waxaa markhaatin u ahaa oo nala joogay intaa xafiiska ka tirsan labada guddi iyo beesha caalamka dad ka socda marka la sameynayay markii ergadan meesha joogtay la sawirayey qayladhaan baa timid la leeyahay ma aha beesha waxaa ku jira qabaayil kaloo hawiye ah rijaalbaa ku jira abgaalaa ku jira jareer baa ku jirta argumentii noocaas ah ayadana la keenay goob noocaasa si arrintaas loo xaqiijiyo odayaashii shantaha soo xulay lama rabo odayaal kaleeto oo jidlo ah baan u yeernay oo aan dhahnay dadka la sawiraayo mid mid oo ergada ah ha la xaqiijiyo inay beelahaas yihiin way xaqiijiyeen way duwan tahay iyadoo markhaati ayaa la hayaa intaas oo waddo ah waxaan u marnay in la xaqiijiyo in kursigan beesha jidle aan dulmin iyo hoosaasin iyo cadaalad darro aysan loo yani aan loo marin oo aan cadaalad u sugin waxaa xusuusid mudan guddiga aan xusid mudan guddiga aan madaxda ka ahay ee federaalka ah maalinba cid baa eedaynaysa maalin ugaaskaa maaragtay na lahaa waa fiican yihiin oo waxaan joojinay doorashooyin isaga siduu rabay malaha aan u dhicin maalintii labaad isagaan eedaynay wuxuu leeyahay qoladii shalay na eedaynaysay maahane oo naga soo horjeeday bay maaragtay la jiraan waxaa ilaahay mahadiis ah waxaa lagu yaqaanaa marka cadaalad ay meeshaas ka jirto in dhinac walba marka uu kaa eedeeyo dhinac walba dhinaciisi oo qofku ammaanaysa aysan jirin halkaas waxaa ka muuqda in ammaanta soomaalida ay saldhigeedu tahay hadba sidii jeceshaa qofkeen loo sameeyo annagu nidaam aan ku shaqaynaa borosijir aan ku shaqaynaa kuma shaqayno jacaylka dadka waxaana ilaahay agtiisa aan uga rabnaa inuu nagu siiyo ajir iyo wixii aan mudannahay waxaan isku daynaa inaan wax saxno haddaan qaldanna bini aadamana laakiin boqolkiiba boqol inaan saxno ayaan ku shaqaynaya borosijir intaas oo taariikh ah waxaan u marayaa in la ogaado in intaas doorashada aan ku jirno maalin walbayna cidna eedaynayso wayna leedahay waxbaa ka dhiman laakiin annagu mar walba waxaan ista ku ahayn iyada maanta waxaan rintiina ka caddaynayaa boroseeska iyo geedi socodka arrintan lagu soo hagaajiyey in anigoo guddoomiyaha guddiga federaalka ah fadhiyey in guddigeenni inala fadhiyeen oo toddobada xubnood ah afar federaalka iyo labo muxuu ahaa guddiga heer dowlad goboleed lixdaas aan idhaahdo aan u wada fadhinay iyo wakiil beesha caalamka ah markii la soo xuleeyey go-aanadii la gaaray heshiiskii lagu gaaray dhammaantiis iyo ciddii diiday oo hogaaska iyo xubin kaleet doorashadii maanta way dhacaysaa waa la qabanayaa insha allahu tacaala waxaan kula dardaarmayaa murashaxiinta inay ergada si fiican ula hadlaan codadkooda weydiistaan u sheegaan waxyaabaha ay u tari karaan marka doorashada la doorto cod la siiyo waxaan ka codsanaynaa ergada wax dooranayso in codkooda si ammaano ah ay u gutaan afarta sano oo soo socota cidday isleeyihiin beesha jille waxay u tiri kartaa soomaaliyana waxay u tiri karaa xildhibaankaas ama xildhibaanadaas hadba si aada go'aansataan in aada iyadana aada ka fakartaan codkiinu waa mustaqbalkiinu codkiinu waa mustaqbalkiinu codkiina waa mustaqbalkiinu intaasaan ku celinayaa waxaan kula dardaarmayaa howlwadeennada doorashadooda in ay ka ilaaliyaan hannaanka doorashada wax walba aan sax ahayn loona sheego ergada xuquuqda ay leeyihiin iyo waxyaabaha ka reeban oo ay ka mid tahay in goobta lagu codaynayo aan lala geli karin telefoon inaan warqadaha dushooda lagu qori karin calaamado muujinayo hebel adaan kuu codeeyey si hadhow maaragtay abaalmarin looga sugo qofka maaragtay murashaxa ama murashaxadda ah waxaa reeban in labada qofood calaamad inta la jiido labada qofoodba loo wada loo wada codeeyo warqaday baabi'inaysaa taas shuruudahaas oo dhan waxaa idiin sheegi doona guddiga laakiin waxaan rabaa inay muhiim tahay inay ogaataan dadka ka mida ergada ee aan awoodda u lahayn ama sababa xag aqoon ama sababo kaleeto caafimaad aanan isku fillayn waxay xaq u leeyihiin xubin ergada ka mid ah inay ka dalbadaan inay caawinto ama waxay ka dalban karaan guddiga guddoomiyaha hogaaminaya doorashada gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heer federaal cumar dhagay yuukaasi xab waa tahay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya jegada madaxweynenimada soomaaliya ayaa maantaoo sabtiga khudbadahooda ka horjeediyey baarlamaanka soomaaliya ee labada aqal musharaxiinta maanta hadlay ayaa dhammaad toddoba musharax sidaad ku dhegaysateen baahintayadii tooska ahayd ee maanta haddaba aanu dib idiin xasuusina qaar ka mid a musharaxiintii maanta khudbadahooda jeediyey cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waa madaxweynihii hore puntland haatana musharax madaxweyne khudbadiisoo dhinacyo badan isugu jirtay waxaa ka mid ahayd sida waxaa loo baahan yahay qorshe dib u heshiisiin soomaaliyeed oo qaran wax badan baan lagu dhawaaqay shirarkii caalamiga ahaa oo anigu aan ka qayb galay shanta ahaa oo maamulada lagu dhisay waa laga hadlaayey laakiin waxaa hadlaayey oo isu imaanayay inta xukunka qaybsanaysa ta inta xukunka qaybsanaysa maalintaas hadday wax wada u qaybsami karaan meesha ma yaaliin haddii markaas qayb ee xukunka ku adkaato qaybta kale waxau leeyahay dib u heshiisiin ma jiro wax aadaya mucaarad qaar baa dowladaha dariska aadaya kasoo jeensanaya qaar baa jamciyaad kale oo ay ka mid yihiin meelo kale oo hadda inka qarsoon aadaya oo odhanaya namaalgeliya waxba ka hergeli leh gabow ma leh haddaana anugu ku jirin wax loo dhan yahay waxaa noqon doonaa adeeg ma noqon doono wax loo dhan yahay xafiiska xafiisku dadka ma wada qaado boqol madaxweyne ma jirto boqol kun agaasima guud ma jiro kun muxuaha wasiir ma jiro baarlamaanku waa tirsan yahay saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal haddeer bay nagu badan yihiin oo u baahan yihiin markii dib u egeyn baarlamaanka lagu sameeyo dastuurka lagu sameeyo in tirada la dhimo si ay u noqoto tira aynu bixin karno miisaaniyadeena ka bixin karno oo noolaan karta ee sida hadda ninkii iga horreeyey sheegayay u nool sidaasuna inama anfacayso waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin baa loo baahan yahay oo heer community level ah ama degmo meelo badan baa waxaa anagu ku magacaabaa hot sports oo communitigu is haysto markaa ka mid a waxaa ka mid a beledweyne area intaan xusuusanay raalli ahaadee xildhibaanada ka yimi halkaa maalin walba halkaa qabaa'il baa diriray iyo degaan baa lagu diriray iyo maxaahaye ugaas baa loo diiday inuu talada wax ku yeesho iyo waxaasaa meeshaa ka jira marka halkaas dib heshiisiin bay u baahan tahay markana waa la ogyahay iyada waa sheeka caana al-shabaab baa hadda qola ku biirtaa baan weerara ku hayaa waa la isku laayaa waxaa loo baahan yahay dadkaas in dib heshiisiin la dhex dhigo ayaa loo baahan yahay waa heshiis degmo gaalkacayo area iyo cadaadihii dhuusa mareeb waxaa la ysku hayaa maamul waa inay jirtaa ciilqab degaan waa jira iyadana heer maamul baa lagu dhammaystiri karaa waxaana ka shaqayn karaa cidda loo loo saaray oo xurmo dadka ku leh iyo hay-adihii dawliga ahaa oo dhexe iyo kuwii maamul goboleedyada oo la shaqaynaya maaha kuwa iska soo horjejeeda oo iyagu dirinaya maaha mudane guddoomiye mudanayaal heer waxaa loo baahan yahay qaran oo dib heshiisiina heer qaran haddii aan loo heshiin oo siyaasadda laga heshiin haddee waxay noqonaysaa marka weligii hadda anugu kuma jiro looma dhamo baa weliga soconaysa hadday saa tahayna soomaaliya waa loo harayaa marka u dambaysa dadku af soomaaliga maaqan si wada yaqaan waa loo harayaa waxa weeye annagu meesha waa ka baxaynaa cid kale wax iyaga qaadanaysa hantida iyadiiyo dhulka iyaga qaadanaysa saasay soo baxaysa marka waxaa lagu ducaystaa ilaahu aan laynoo harin islaamaha waa ku ducaysan jireen islaamaha ugu fiican communitiga garaanteedii aan maqli jiray ilaahu ana loo hari ilaahu ana loo hari mudana guddoomiye iyo mudanayaal heerkaa dib u heshiisiinidoo qaran waxaa qabanaya hogaamiyaal madax ahaan jiray ama magac ku leh oo ka imaanaya ururada bulshada culamaadudiinka ku jira dhexdhexaadka ah oo iyaga aan loo aqoon inay daraf yihiin waxaa ku jiraya odayaal siyaasadeed waxaa ku jiri doona aqoon-yahano aqoon u leh oo lagu kalsoon yahay sida loo sameeyo conflict resolution ama dib loogu heshiisiiyo dib u heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u eegista dastuurka qaranka iyo hergelinta federaalka nidaamka federaalka ah dib u heshiisiin qaran wey dib u heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyadu ay lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahin lahaa khayraadka sidii loo qaybsan lahaa awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa oo dadka uusan weli kawada dheregsanayn in laga dhergiyo la furo barnaamij dib heshiisiinta ku wajahan hergelinta ku wajahan federeyska sidii loo hergelin lahaa dadka ku qanciya ilaa garaha suluudka inay gartaan dantu meesha ugu jidho adeega la gaarsiiyo degmooyinka maamulada la xoojiyo lagana shaqeeyo inay say dakhli ku heli lahaayeen mid lagu taageero marka hore iyo mid iyagu ay iska ururshaan si ay uga adkaadaan bal wax kaleba iska daayeen biliiskooda inay mas-uulka siin karaan siuu amniga u sugo oo degaamada oo uga adkaado amniga inuu sugo kii dibadda ka xiga ama cid kaleo ka awood badan oo dhulka la degan iyada dowladda dhexaa hawshaa la qabanaysa oo qayb ka noqonaysa marka arintaasu waa dib heshiisiintii qaran oo dastuurka iyo nidaamka federaalka soo maraysa halkaasaa waxaa soo gelaya wadahadalka dowladda somalilan oo hadda iyadu go-aansatay inay soomaaliya ka goodo laakiin aan ognahay in haddii la qanciyo ay soomaaliya ka mid noqon doonto maxaa yeelay jamhuuriyaddii soomaaliya oo lixdankii midowday bay ka mid ahay welina xididkaasi waa qoyan yahay oo ma dhiman dad badan buu qoyan yahay oo jira oo aan ogahay inay golahaan fadhiyaan maanta walaalayaal waxaa ka mid a qorshaha aan ku doonayo inaan madaxnimada soomaaliya aan ku qabto waxaa la yidhaahdo qorshaha dib u dhiska qaran waddankeenu waa burburay burburku maaha daarihii baa burburay keliya magaalada xamar waan arkay waan ku wareegay dhexdeeda intaan ka arki karo wadooyinka magaaladii caanka ku ahayd taariikhdii qarnigii koo iyo tobnaad layidhi waa la dhisay oo soomaaliya keligeed down town lahayd la yaqaan meelaha darfaha ah oo xamardaye hodantaan xamardaye ka mid tahay waa laga dhisay daaro dhaardheer waa ku arkay kuwaasoo kale hargeysa waa kusoo arkay garower waa ku arkay waa laga dhisaayo iyo gaalkacyo iyo intaan tegey laakiin taariikhdii qadiimka ahayd oo magaaladaas ay lahayd waa burburtay in lasoo noolayay ka mid noqonaysaa burburkay ka mid tahay waxaa kaloo jira burburka maskaxadeed burburka maskaxadeed oo fikri qalada la kala qaatay cudad la kala qaaday ee kalsoonidii ay luntay qofkii meel isu taago yidhahdo hawshaasaan qabanaya ama meel ka madaxa la yidhaahdo reer hebel baa halkaa haysta halkaasu waa reer hebel waad moodin in muraayadda wejiga ay kaga dhigan tahay tabeella reer hebelah kaasoo waa hore la aasay oo la aasay afartameeyihii waagii saddex iyo tobankii soomaaliya calanka u qaaday ay aaseen xorriyaddana lagu qaatay aana ku soo baraaray laakiin dhimatay oo inagu aynu dilay cid kalena aynaan ku eedayn in lasoo nooleeyo kalsoonidaas oo loo qaado kambayn caama oo sidii kii jarmalka ahaay oo lay odhan jiray de nasisione dadka maskaxdiisa in laga tiro naasismigii jarmalka markii dowladdoodii ay soo noqotay innagana inaynu la diriro saddexda qoriga iyo qaadka iyo qabiilka inaan la diriro saddexdaas inaan dadka ka dhaadhicinno laakiin amnigaa u ah fure amnigana aan ka wada shaqayno intaasoo dhan waxaa saldhigu noqon doona amniga haddii la helo in la soo nooleeyo heydihii dawliga ah oo loo yaqiino state institutions baarlamaanku institutionkiiu ka mid yahay haddii hawshiisa uu ka baxo dee isagaa masalkan lagu dayanaya noqonaya saldhigga baawarka dalkan adduunka isaga waaye maaha executiifka wadaday doorteen maxaada laydinka baryaya aniga ay doorta soo maaha dee waxaad ogaataan inaad saldhigiteen aniguna idinkaa idinka mid ah haddii aan aanan ku guulaysan madaxnimada idinkaa idinka mid noqon doonaa wixii innagu aynu samayno baa soomaaliya u ahaan doona madaxdu hadday xumaato oo lala xisaabtamo ma ku dhacayso laakiin hadday ay u barteen ama ay caado noqoto ama innaguna aan ka filanno inay baahideenna daboolaan oo aynu iyaga dibadeentu u noqonno inay inagu mushaarka siiyaan oo hadha waa inaan la hadli karin afar cuni xishood ay soomaalidu tidhaahdaa haddee ma shaqaynayso marka u horaysa waa in baahida baarlamaanka la daboolaa oo lagu daboolaa dakhliga dalka ka soo gala haddii la doono ha loo qaybiyo dowladda dhexe iyo dowladaha muxuu ahay xubinta ka ah dowladda federaalka ah taas qorshaheeda in la sameeyo weeye ninka qofka xildhibaanka ah gabdhaha iyo raggaba in la daboolo baahidooda nololeed degaameed amni in la sugo weeye ma aha meesha hadda aan taagannahay aan maanta aan fadhino iyo inta u dhowdhow waxaa degan dowladdii fulintii baa degan dhaxanyaa ku wada meersan ciidamadii amnigo dhan baa jooga dadka inta kalena waxaa loo waray wixii ku dhici lahaa ku dhaceen cid isweydiinaysaana ma jirto baarlamaanku waasu ka mid yahay maalinba hotel baa lagu weeraraa waxaa loo jeedaana waa iyaga waxaa leeyahay dowladdaas oo la eedaynayo bay samaynayaan bay iyagu u yihiin saldhig bay u yihiin marka ma shaqayn kadho daryeelka koowaad waa inuu baarlamaanku helaa haddii anigu maanta lay doorto aan baarlamaan ka mid noqday haddee waan dabooli karayaa waxaana inii sheegayaa haddee waan soo qabtay shaqadaas waan soo daboolay baahi baarlamaan waan soo daboolay anigoo ah wasiirka maaliyadda oo puntland labadii kun iyo labadii markaan noqday ayaan daboolay markaan madaxweynaha noqdayna adeegoodii iyo sardiskoodii iyo waxay u baahnaayoo dhan waan samaynay cidna uma baahnayn amnigoodana waa ka shaqaynay degaan amnigay ku nool yihiina waa samaynay haddii meel kale la waayo loo sameeyo haddi ama buurtaanaan la qaybsamaya ama buur kale aan u oodayna haddii aan la idmo ilo meelaan buuraha lagu nabadgelinaya ama meel kalea loo wareejin doonaa waxaa la odhan doonaa magaalo la ilaalin karo oo meelahaan haddii doono afkooya ha noqoto ha lagu ilaasho xildhibaanada laakiin haddaan amnigooda la sugin xildhibaanadu ma fulan karaan amnigu waxa weeye midka psychologica oo maskaxeed iyo midka physicalaha oo jirkaaga labaduba wayna amni ka tahay alcaqlu saliim fi jismi saliim
madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan faroole oo haatana musharax madaxweyne soomaaliya u tartamaya dhinaca kale musharaxiintii maanta khudbadahooda jeediyey waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaanasna uu jeediyey khudbad uu ku abaaray arrimo badan oo la xidhiira siyaasaddiisa waxqabasho haddii loo doorto madaxweynenimada soomaaliya mudayaan ay mari weyiin dalkeenna waxaan wuxuu marayaa marxalad abaar aada u culus ay haysato dadka soomaaliyeed in ka badan hal milyan saddex boqol oo soomaaliyeed ayaa waxay u yihiin maanta hoos joogaan geed abaareed hoos harsanaya marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu abaarta naga saaro dhammaanteenna inaan u gurmano aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka oo ku wareejiyey guddiga abaaraha lacagtii masharixiinta niskood waxaan kaloo rabaa inaan ka dhawaajiyo aadna u soo dhoweeyo go-aankii daraad ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku saabsanaa xukunka la xiriira go-aan qaadashada ama xukun qaadista la xiriirta muranka noo dhexeeya annaga iyo dowladda kenya waxaan aada iyo aad hoosta uga xariiqayaa in maxkamaddu ay ictimaaday oo ay go-aankeeda ku dhistay isaafogaradkii laba kun iyo sagaalkii aan sidixnay soomaaliyana maanta u noqday nafta keliya ee maxkamadda la horgeeyo kaasoo ay ku mudan yahay sida xeelaalyaha qaranka soomaaliyeed uu sheegay dadkii howshaas galay ay sharaf iyo karaamo ku mudan yihiin waxaase wax aada looga xumaado ah in musharixiinta qaar ay isku dayeen inay ka kalluumaystaan biyo calowa arrintaas la xiriira waxaan rabaa inaan gudo galo barnaamijkayga siyaasadeed intaanan guda gelin dabcan barnaamijkay waxaa la yidhaha isku tashi aad ayaan aan u faafiyey intii aan kambeyn ku jiray sagaalkii bilood la soo dhaafay dhammaantiinna gacanta ayaa ku wada haysataan isku tashi waxaa waaye aan isku tashanno maxaa igu dheliyey isku tashiyaan rabaa inaan ka jawaabo ee sababta keentay haddii aan ummad muslimaana haddaan u noqonno qur-aankeena kariimka ah aayad qur-aanoo waxaa ku jirta aada u xoogga saaraysa isku tashiga halkaas ayaana kasoo dhiraandhigiyey falsafadda isku tashi aayaddaasaan rabaa inaan ila wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqorol yaa dalqarnayn oo isagoo musaafira oo socda ayuu wuxuu ku soo baxay qole ay ka kala daadsan tahay ka tabaalaysan tahay ka taallo sideen oo kale markaasay waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan isagana uu ku caawiyo in ay sab u dhisaan ina ya'juuja wamaajuuja waxay dhaheen mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddan war nimankan yaajuuji wamaajuuj taad nooga dhisay ku dhaheen wax allaali waxaa rabtana aan ku siino oo qarash ah waa qolo qarashkii haysata hantidii haysata wax walba haysata laakiin ay ku dhacday hoggaan la-aan isagana wuxuu ugu jawaabay qaala maa makanii fiihi rabbii khayr ilaahay wuxuu isiiyo imakaniyey ayaa iga khayr badan faaciinuunii biquwa ee awood igu saacida idinka culammada marka waxay dhaheen qur-aanka fasiraa dalqarnayn qolada uu caawiyey waxba kuma soo kordhin aan hoggaan ahayn aatuunii zubra alxadiiduu ku dhahay ii keena zubra alxadiidka aatuunii waxa keenayana waa ayaga zubarka xadiidka wax haystana waa ayaga xataa idaa saawaa bayna sadafayn wuxuu dhahay khaalan fuquu afuufa waxa afuufayana waa ayaga xataa aatuunii ufriq calayhi qitran ii keena uu yidhi ayadoo dhibdhibicaysa oo gubanaysa aan ku shubeen waxa waxaasoo dhan samaynayay oo tilaabta qaadayay oo zuburka haysta oo awoodda haysta ee xadiidka haysta waxay ahaayeen qolada u yimid laakiin asaga wuxuu u keenay keliya hoggaan waxa maanta aan meeshaan u taaganahay aniga raggii la midka waa hoggaanka dalka diinteenna hoggaanka dalka waxay u leedahay marjic iyo referency u leedahay hadda ka hor nebi yuusuf aa yidhi ijcalnii calaa khasaa'iri alardi innii xafiidun caliim wuxuu sheegtay laba sifood oo ah waxna waa xifdiyaa aqoonna waa leeyahay macnihii ammaano iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayuu sheegtay gabadhiina waxay tihi markii aabeed hadlaysa nebi muuse ka warramaysa waxay tihi استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لكن مثل وياك بالوعية بغردي سبع حكومة جرت اليمن وعن هذا بحما أفر لما تنك مشارحة تختم آيات إن يستنقبل كجري لكن أدوم كان قبل عظيمة أسوه قام يأجر ودين إسلام كان يكور رمين مركز يوحي كتير أيضا قلوه إذا تشان إذا مركي الوشاقي النبي سليمان إيه ملكي يسي أكسو سعوده أي وحي تري ما كنت قاطعة أمرا يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون waxay tiri ii fadwooda go-aan idinka la-aantiin ma qaateen la tashanaysa dadkeeda kala wadaag taladay dhexda dhigtay waxay tihi maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun idinka waxay tihi ii warrama go-aan ma qaata idinka la-aantiin marka qur-aanku naftiisa waa leeyahay wax ku salaysan arrintaas iyada ah waxaa kaloo kasii mucjiso badan nebi sulaymaan boqor u ahaa mulki ilaahay siiyey maalin buu wuxuu waayey hudhudkiiyu waayey hudhud shimbir la yidhaha markaasuu wuxuu yidhi maaliya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin war ninkii hudhudkaay maxaa ku dhacow yidhi hudhudkii meel yar buu ku dhuuntay intuu soo baxo wuxuu ku yidhi axadtu bimaa lam tuxid bihi wa ji'tuka bisaba'i min naba'in yaqiin waxaa adiga garanay waa ninkii boqortooyada ilaah intaas la egsiiyey wuxuu yidhi waxaadan ka warhay baan ka soo war helay oo waxaan arkay naag saba la yidhaahdo dhuldan xukuntaan soo arkay nabiga isma waalan wuxuu yidhi bal ii waran hudhudoo warki isii macnihii maxay kusinaysaa nin mulki iyo nebinimo ilaahay siiyey oo shimbir wax ka dhagaysanaya macnihi inaad awood haddaad hayso diintii waxay kutusaysaa inaadan ku takrifalin dadkana aadan xaqirinin oodan ka dhagaysan oosan yaraysanin nabi muuse markuu yijcalnii wasiiran min ahli haaruuna akhii haaruun oo wasiir iga dhig oo yihi walaalkay ah ilaahay waa weydiiyey sabab o dha huwa afsaxu minii lisaanun yidhi waa iga fasaaxad badan yahay macnaheedu waxaa waa karti aniga aan haysana haystaa waay madaxdeenna waxaa lagu arkay kuka karti liita keliyay rabaan diintana waxayna leedahay mid kaa karti badan raadso yaa qaatay taas dimuqraadiyada galbeedka oo maanta u haqaltaagay inaa qaadatay nin madaxweyneha ama prime minister way adag tahay inuu xaafiiskiisa ka qoro nin asaga ka liita inuu ka qoro waa adag tahay sababtoo accountability ile xisaabtana u taagan mudanayaal iyo marwooyin dawlad markaan fasirayno waxaan idhahdaa soomaha ama qaran markaan sheegayno waa laisdhexgeliyaa inta badan waa dal iyo dad iyo xukun waxaan rabaa inaan ka hadlo xukunka xukunkana waa labo xukunka waa sofrantiga waa siyaadada maanta waxaan rabaa inaan si saraaxale idinla wadaago aan in weydiiyo ma haynaa annaga siyaado ama madax bannaaniin ma nahay qaran madax bannaan haddaan soomaali nahay su-aasha meesha taalo waa taasa madax bannaanidana labaa loo qaybiyaa mid gudaha ah oo dawladdu inay leedahay legitimate monopolies of violence wax la yidhahdo awoodda dawladnimo inay gacanta ku haysato oo ay ciidanka nabadgelyada iyo booliiska ay shaqaynayaan oo maxkamadaha ay shaqaynayaan oo dawladda amarkeeda oo hirgelayay soconaya ma haysana ma haysano
musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu kaasi hab ololaha doorashada madaxtinimada soomaaliya ee xilligan ayaa waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay soomaaliya taasoo siyaabo kala duwan loo muujinayo saadaasheeda faysal cali waraabe oo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee soomaaliya ayaa weerar afkaa waxa uu ku qaaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta u tartamaysa madaxweynenimada soomaaliya iyo siyaabaha doorashada u dhacaysaba waxaa kaloo faysal uu soo hadal qaaday faragelinta dibadeed iyo arrimo kaloo doorashada quseeya waxaana uu yidhi waa ogtihiin soomaaliya xaaladeeda waa ogtihiin afar sano ayaa hadda dawlad la yidhi waa rasmi oo la ictiraafay ay ka shaqeysay oo xasan sheekh u ka yahay madaxweyne maantana doorashay gelisaa oo tartamayaa doorashadaas waxay u bixin waa doorasho dadban laakiin tu dadban maya waa tu qaldan ayaa weliye waxaan caqli gelin koob iyo konton qof oo la soo qaato suuq laga yeedho qofkii lacagta badan uu fuuteynaya markaasa xildhibaan noqonayo ayaa weye afar iyo labaatan hadda qof baa u ortay madaxnimada guri salay sameeyeen oo u bixiyeen guri cisaro oo ku fadhiya dowlad goboleed dowlad goboleed dhisanna ma jirto gurigaasi ma leh sharci ku shaqeynayo wax dowlad goboleed dhisan oo nololkana way dhisan oo madaxa ka nool iyadoo quryadeeda aanay lahayn institutions waxa weeye wadanka puntland la baxay arrinta maanta socota waxa weeye dawlada ayaa horta gacanta la soo galay dowlka qaar baa maryaa dhigtay dowlada danteeda wada laakiin danta soomaaliyeed lama wado innaga somaliland iyo soomaaliya wada hadlaa layidhi laba kun iyo labiyo tobankii baan lagu wada hadlay waxbaanu ku heshiinay dowladda markaa kumeelgaad bay ahayd waxaa ka mad ahaa sharif sheekh shariif waxaa ka mad ahaa resolution baa kusoo dhexbaxay shirkii soomaaliya lagu qabtay in somaliland iyo soomaaliya iyagoo siman two entities ah ay mustaqbalka relationkooda ka shaqeeyaan dowladda cusub baa timi xasan sheekh xasan sheekh ilaa maalintuu yimi wuxuu ka shaqeeyey inuu raadkii wadahadalaa baabiyo wux maalimo meel isku xoqaba maalin meel ku xoqda waa kii markii dambe dee inoo keenay bishii maarch laba kun iyo shan iyo tobankii waa kii inoo keenay maareeye iyo niman reer somalilaana ee shirka laga ku baabahay ilaa maanta shir ma jiro maanta wuxuu ku jiraa xasan ragga front runnerska ah ayuu ku jiraa somaliland shalay tana way maqliseen khudbaday bixiyeen imaal ku dhufta ay maqliseen xasan wuxuu yidhi waxaan ka shaqeeya inta nolol midnimo xasan waxa weeye horta midnimada somaliland iyo soomaaliya tamarna kuma le hiddana uma le soomaaliya wuu kala jarjaray shan dawladoodba ka sameeyey oon jirin magaca waxaa kaloo isna front runner in kale shariif xasan shariif axmed sare ad markaa waxa weye maanta abiilkan diraya waxa weye iyo farmaajo ragga imka leeyahay way u tuntuuma yihiin waxaan la hadlayaa waxa weye nimanka iyo dumarka ku soo baxay guriga sare iyo guri hoose waxuu bixiyeen anugu shaksihaan ma biliif garaysa inuu waxaan ay sameeyeen ee ah dowlad goboleedada ay jirin oo da mataqaanti gobola dhexo iyo iyo garoowe iyo garowe dowlada garoowe saddex dowladoodba ka samaysan si sunoo jamaaca oo oo joogtaan oo weliba si fiican u dhisan oo suna wajamaaca dhuusamareed caasimad ka tahay galmudug waxay u bixiyeen oo ka samaysan meesha la cadaado kaarkacay oo laba dowlad ka samaysan yihiin yani wax waa fidmo soomaaliyeede maaha xal soomaaliya wax la wada waxaa layihi markaa dadka maanta food ka bixinaya dale maalinta bishdeedeyda waxaan leeyahay lacag badan oo meesha socota aada iyo aad la socota ilahay ka baqanaya subxaana wataala faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee ucud ayuu kaasi ahaa barnaamijku caawidasha dhegeystayaal wuxuu idinka imaanaya suudiya dab jira magaalada boosaaso warar ka imaanaya deegaano ka tirsan xeebaha puntland ee gobolada bari karkaar iyo gardafuwo ayaa sheegaya dabaylo iyo kacsanaan badda ah oo aan horay loo arag inay ka jirto deegaano xeebeedadaasi dabaylaha ayaa sidoo kaleeto xalay laga dareemay magaalada boosaaso inkasta oo aan la sheegin wax khasaare ah oo ay geysteen balse deegaanka rahas casayr ayaa laga soo sheegayaa doonyo iyo laashash yaryar oo kalluumaysi inay la tageen dabaylaha iyo kacsanaantaasi dhinaca badda ah goor dhow dhegaystayaal waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka deegaanka tooxin balse aan ku hormaro xaafuun gudoomiye ku-xigeenka degmada xaafuun maxamed muuse ayaa goor dhow weydow caawa ah waxa uu nooga warramay dabaylahaasi dhulxibaadadaasi laga dareemay wuxuu noo warramay maxamed fantaasi deegaanku aada buu u fiican yahay dabaylo aan la arki jirin oo hadda siyaadaha baa yimi afar labaatankii saaca hadda socda welina socda labaatankii saacana soo dhaafnay hadda weli socda
waayahay dabaylaha aa sheegayso oo waa dhanka badda miyaa
ya ba dhanka badda weeye biriq ruuxi doontaan bay ku leeyihin haye wax khasaaraa ma geysteen ilaa iminka inta ay dabaylaha socdeen
weli xoog dhaba ma hayno waa socdaan dabaylo weli waa socdaan shaqadii waa istaagtay oo iyo kala socodka degaamadu laakiin hadda weli wax khasaarihii iyo wixii ay geysteen weli lama ururin laakiin wax dhibo hadda aanu haynaa weli ma jiro waayo goorma idinku dhifatay dabaylaha aa sheegaysa aad waxay nagu dhifatay sideed iyo shan subax haye
subaxnimo iyo shan subax sideed daaroornimo haye
ilaa haddana weli waa socdaan haye
hadde alxamdulilah adu xukun ilaahay weeye oo wax ilaahay keena weeye laakiin wax hore loo arki jira maaha wax waxyeelo dadka ku ah weeye iyo balda iyo gaadiidkaba waayahay idinka maamulka degmada xaafuun maxaa ahayn shacabka iyo ganacsatada iyo doomaha iyo idinka maxaa aad fariin aad u dirteen oo aad la qaybsateen dad badan baan la xiriiray oo meelaha saaleelaha hawadan oo dhan waxaan la xiriiray yeman galowga meel dhaaca waan la xiriiray dadkan waa ku waxyigelinay ina yambada aad inoo u shaqo tegin aad baa inta degmada aan u wargelinay wixii aanu gaari ka raba warka xaaladu waa sidaas waayahay maxaa ugu dambeyntii aad soo jeedinaysaa dadka ku dhegaysanayo oo dabcan inta xaafuun iyo oo badda areadaasa wax farina maxaa u diraysaa inay digtoonaadaan oo ay dabaylaha iyo ay la socdaan xaaladda
xaafuun hadda ereyadeeda xilli aanu idanay baa insha allahu bedelaai doonaa ilaa maalinta talaadada waxaan bedelahay
ilaa tala ilaa talada fooda nagu socosadaa amar bixisan inaan la aadin bedelahay sida aanu ku warhayno oo hadda qololinka socdaasha walaya noo sheegeen annaguna amarkaasaan bixinay waana warhayaan guud ahaan degmada xaafuun intii aan warhayna haddaan ugu haynaa insha allahu baaqmaanu dirayna inay badda ka joogaan gudoomiye ku-xigeenka xaafuun maxamed muuse ayuu kaasi wuxuu u warramayay maxamed fantaasi dhinaca kale sidaan hore idinku sheegay dhulxeebeedo badan oo puntland ayaa waxaa laga dareemayaa dabaylahaasi iyada oo meelaha qaar radoonyo yaryar iyo laashas kalluumaysi lagu waayey cumar qariib oo ka mid a dadka deegaanka tooxin ayaa maxamuud cabdi ibraahin ugu warramay telefoonka waxaana uu wax ka weydiiyey saamaynta dabaylaha iyo doonyaha la waayey walaal siday wax u dhaceen xalabto waxaa dhacday shalay duhurkii marka lixdii saaca dabaylo iyo baarbado iswaqabaa soo dhacay shalay doonyihii gaariidka badda saaraa si nabada ilaahay horta kusoo geliyey laakiin xala beriga marka la dhigay ayaa berigii habeennimada bay la tagtay sixinadii way burburtay lamama hayo iyo matoorkeedi iyo wixii shabaageheedi mid kaleetana goon bay gelisay ilaa iminka waa la hodayaa iyadana waa laga soo saari wahay waa garta wax dadoo saarnaa mala sheegay ilaa iyo hadda wax dadoo saarnaa ma jirin gaadiidka eertoo laabu ahaa wixii qalab ahana waa ku jiray matooradana way ku xiraayeen dadkii lahaa iyagu xaggee joogeen markaa dadkii lahaa meeshay joogeen berrigay taagnaayeen wahdo habeennimada hadday soo geliyeen oo guryahooda u hoydeen waa garta marka hadda sidee waxyiin marka mala helay marka alaabtaas iyada
sixnadaha meeshii la dhigi jiray dhulkii la dhigi jiray baa la dhigay badda ayaa wakti ka timi meesha ay soo gaari jiray oo waxay timi meelo ka siyaadaha dhulkii la dhigi jiray way soo dhaaftay saadasaa darteeda markaa sababtay inay maaragtay ay burburka ay keento tan labaad wax laga helo oo qaraba ma jiraanin waxaa la helay jajabkoodi iyo waxoodi waa garta marka waxaa jira doonyo waaweyn oo iyaga martada dhignaa ee loo shaqaynayay iyagana gaadiid baa ku xiraa siximado sixmadii qaar way ka ka go-een oo waxa weye bad baa degtay dad bay ku dhex jiraan weli ilaa iminkana hadda oo loomana gurma karo baraawiis baa u yaal wayna degsan yihiin kuwa wax gaareen waa jiraan oo iyagu matoorada iyo ka dhaceen oo dooyihii martada oo laawey waa gartay ilaa iyo hadda wax dada wax ku noqday marka ee doonyahan laga yimaado ma jiraan
wax dad oo hadda wax noqday ma jiraan oo naloo sheegay intaan waraysanay sida bareedoo kaleeto olog iyo daamo tooxin ee mayro ilaa fagoolo ilaa baargaal intaa waa la hadalay wax dada oo wax noqday ama gaadiid hadda badda ee ku maqan oo lagu laayahay ma jiro laakiin kuwa marsooyinka jooga aada ugu dhiban dabayshuna aada iyo aad bay u xoogan tahay ee cirku waa mugdi wax waraca ma hayno gaadiidka xeebta yaa laftarkiisu badda way soo furkaysaa oo hadda way soo gaaraysaa dubaana horaadda waa laga qaadaya meeshii oo laaya
waa gartay marka ee badda maxaa isbedelo marka ku yimid ee sida caadiga ahaa ee aad hadda ku intaasoo aqoonisa mitir bay kor u kacday Een, haddaa marsada waxaasa yaallaa arki mayso khibrad iyo dabayl iyo mawjad isbedel badan baa ku dhacay wax dada ama doonyo xilligan ku jira oo idiin muuqda ma jiraan dooyihi waa joogaan anagu marsada hadda aan joogno oo aan joogno tooxin waxaa joogay ee, toddoba doonyood baa marsada dhignaa wax hadda noo muuqdaa ma jiraan waa khibrad qam weeye wax lama arki karo inta xeebtaa kaliya unbaa arkaysaa iyagana telefoonadaan kala hadalay aada iyo aad bay u sheeganayaan maaragtay baraawistu dooniyo noo qaban waaye iyo marsho aan wax aragna male ma lamaba qaadi karo madaxa kor lama bixi karaane marka ilaahay baa badbaadinaya ilaahay baa khayr ka baryayna insha allah nabadgelyo waa gartay marka wax roob oo weheliye ma jiraan marka dabeelahan
wax roob oo weeliya ma jiraanin wax roob ah oo haddaan dhiraano intaan ka hor hayno roob baa ka daay ma jidho roob male waa dabayl duuban oo iska duulaysa marka xaaladahan oo kale ee horay ma u arki jirteen walaal horta way dhici jireen ee, dabaylo iyo roobab iswata dabeylana way dhici jireen laakiin tanoo kaleeto waxaa moodaa inay hadda ee dad yidhi labaatan sano ma ana arag baa dadku markaa odayaasha ah ee waaweynkaa oo soo jireenka aan la hadalnay ama aan waraysana lama sheegin waa dabayl hadda kolley ilaahay xaggiisa ka timi waa gartay marka sidaan la socono dadku inta badan waxay ku noolaayeen ee dhinaca ee kalluumaysiga ama wax soo saarka badda marka ee hadda waa sida marka dhinaca ee shaqooyinkooda maxaa saameyn arrintan iyada ay ku keentay
walaal dee dadku dastuuriyoonkooda maalintii waxay kala soo bixi jireen badda hadday noqoto ee kalluumaysatada hadday noqoto kuwa badda quuso aragoostada iyo kalluun kalluunka sanaanida iyo tarbax iyo gurta hadday noqoto kuwa kalluunka soo gaata oo iyagu magaalada ka iibsada wax hadda shaqataga ma jiraanin dadku ee, shaqa la-aan baa jida oo hadda wax meel loo dhaqaaqo male waa la iska fadhiyaa dee dadkuna kutuliyoonkooda dee maalintii ay xaaladaas istaagto dee way istaagaysaa noloshoodii dee aad bay hoos ugu dhacay marka wax saansaanoo dadku ay xilligan badda mar kale ay shaqooyinkooda kusii wadanayaan ma idiin muuqdaa
maya maya maya bad waxaa hadda way soo siyaadaysaa saaka markuu waagu barya haddaba kasii siyaadsan tahay oo siyaado haddaan kula hadlaayo dabaysha dhacaysa waad yaabaysaa meel dugsiga hadda taagnahay sidaas ay tahana haddana waxa weeyaan dabayshu waa qofku reexay cumar qariib oo ka mid a dadka deegaanka tooxinayuu kaasi wuxuu u warramayay maxamuud cabdi ibraahim wagaag deegaano badan oo gobollada bari iyo karkaara waxaa isugu soo hayaamay reer guuraa abaarta iyo biyala-aantu ay keentay kuwaasi oo soo micin baday roobab aan badnayn oo deegaanadaasi ka da-ay isku soo hayaamidaasi ayaa waxay abuurtay isdhexgal xagga bulshada haddaba warbixintan soo socota waxaa nooga diyaarshay wariye xuseen madar dad badan oo xoolo dhaqata ayaa ka soo hayaamay abaaraha ku dhuftay guud ahaan gobollada waddanka soomaaliya dadkaas ayaa isugu yimid deegaanada fogfog ee gobollada bari iyo karkaar ee dowladda puntland dadka hayaanka ah oo ka kala yimid qaybo kala gedisan ee dalka soomaaliya ayaa waxay wataan dhaqanno kala duwan waxaana ay samaysteen isdhexgal iyo walaalnimo baaxad leh iyagoo iska soo xulay guddi guddigaas oo habaynaya khilaafaadka iyo weliba dadka colaadda ka dhexaysa ee ka kala yimid gobollada kala gedisan ee soomaaliya waxaa la qabtay shirar looga hadlayo nabadda iyo wada noolaashaha dadka hayaanka ah ee deegaanadaasi isugu yimi mar aan dhowaan booqasho ku tegey deegaanada kala gedisan ee ay dadkaasi ku soo hayaameen ee gobollada bari iyo karkaar ayaa waxa aan la kulmay dad isaga kala yimid deegaanada kilinka shanaad galmudug hirshabeelle somalilan iyo weliba goobo kale oo kasii fogfog dadkaasoo dhammaantood ah xoolodhaqato la soo hayaamay xoolahooda saleebaan barre xirsi waxa uu ka soo hayaamay deegaanka booq iyo galxamur waxa uuna sheegay in dadka halkaasi isugu yimi ay nabad ku wada joogaan magacaygu saleebaan barre hirsi nabdoonaan ilaahay xamdigii waxaan ka soo hayaamay ceelka layihahdo booq meel layidhahda galxam oo ka sokaysan baan deegaan u ah ilaahay xamdigii halkaan calana keenay barwaaqiyo nabca ilaahay nagu siiyey roob baanu hellay naq baanu hellay dad soomaaliyeed oo wanaagsan baanu hellay dadku somalilan galmudug kifilka shanaad puntland intuba way isugu tiri wax is-ceebsanahaya iyo wax dhibaataysan iyo wax reer wax ka sheeganahaya midna ma jiraan halkaa abaaraha ka jira hadda ka soo qaad shalay iyo maanta iyo xoolihii laga soo daldalayay halkaa lasoo dhigay markii baabuurka laga dejiyo ilaa ilaa siddeetan ilaa toddobaatan ilaa lixdan baa baktida dadka soomaaliyeed ama jaaliyada ha ahaado ama gudaha soomaaliya ha joogo ama meel fog ha joogo ama meel dhow ha jooge hawsha maanta ilaahay halkaa ka gartay waxa ay tahay sida ay tahay waa in loo gartaa
waa gartay dhulkan ayaa timid oo aad u soo hayaantay xoolaha halkan ayaad keentay sidee laidii soo dhoweeyey adiga iyo dadka kale ee deegaanada kala duwan ka yimid weliba meel fog baad ka timid booq iyo galxamur baad ka timid dadkan iyo dadka yimid iyo kan wax u kala soo xarmi jiraan walaal wey biyaha la wada cabayaa raashinkaa la cunayaa koob shaaha la kala shubanayaa waa la kaftamayaa dhibi ma jirto dadkuma kala sokeeyo waayo haye dadkan siyaasado ayay u kala xidhnaan jireen siyaasad waa midana rogtay war awrta qooqan hana laga qabtaanu len awrta qooqan oo geel kala horaysanaysa dadka qoqobka dhex qaada dhahay dadweynaha ummadda soomaaliyeed jaaliyadaha kuwa jira adduunka oo dhan waxaanu ka codsanaynaa nimankaa wax kala qoqobay hana laga soomaaliya mid wey mid weeye soomaaliya mid wey dhib nimankaasi aan hayn ma jiraan
waayahay hadda waxaad sheegtay in dadkan ay maaragtay qaybab kala duwan ka yimaadeen haddana ay walaalo yihiin hal goob isugu yimaadeen ma ka guursanaysaayo gabadhaada ma siinaysaa waaba kala qabnaaye waaba kala qabnaaye seewey kuwii labaatank kuwii labaatanka iska dilay labaatanka balli dogoblaa la yidhaahdaa kuwii labaatanka werwer dushiisaas wey baalkii muxuu ahaa awrbogays kuwii labaatanka iska dilay waa isku baabuur baa urarnayd waana wada degan yihin labaatan baa isaga dhimatay bishii saddexaad waa wada degan yihiin dadka ha laga qaado qodobka awrta qooqan mar laga qabta awrta qooqan awrta qooqan maxaa ula jeedaa dadka siyaasiyiinta ula jeedaa siyaasiyiinta wey madaxweyne ka qarin mayna madaxweynayaasha wey ka ha yimaadeen hadda cabdikariim iyo siilaanyey ha yimaadeen dadka ha sooceen ha socdeen dadka mee dadka soomaali wey dadka soomaali waa ka xuna waa ka xunay annaga waxaan noo xun ku weyaga xagga ka yimid oo sheegan way isku hilowdeen hadda markaa isku timaadeen inama way isu ooyeynaa dadku soomaali weeye soomaali weeye dadku waa ka xunay annagu waa ka xunay sida hayaankan iyo abaaraha jira dadkiiba isu keeneen waa loola jeeday wax ilaahay wax ilaahay raalli ka yahay wey wax ilaahay raalli ka yahay wey eega waxaanu jaalleedaha iyo adduun weynaha iyo hay-adaha annagu deeqbay bixiyaan odhan mayna ilaah baa deeq bixiye waxaanu ka codsanaynaa dadka meelaha badan isaga yimid si loo taakulayn lahaa in lala soo gaaraaba biyo iyo baadiyo dawba in lala soo gaaro naqa halka run jirta arinta arinta weyn baa waxay tahay naqa dhulkan bari ka dacay oo Soomaaliya oo dhan ay isugu timi wuxuu dacay baa leeyahay afar saacadood oo kaliya bal arinta ma soo joogtay waaba lama aragay lama qalbay kamid tahay halka aynu joogno gaalkacyo inta inoo jirto meesha roobka dabadiisa lagu sheegay waa ka fogtaaliya gaalkacyo hadda inta inoo jirto waa kasii fogtaaliya hal habeen buuna daa cilmi ilaahay wey cilmi ilaahay wey meeqa sanaa jirta adigu aniga lixdan toddobaatan baan u dhexeeya toddobaatan abaartan oo kale weligaa ma aragta mase lagaaga maba maqal baan idhi arag iska daa mana maqal hadda waana xaqiiqo waa la isweydiiyey lama argiyo lama maqal baa loo bixiyey magac cusub baa loo bixiyey marna waa walaaleeyo marna waa walaaleeyo ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd oo dadka soo hayaamayna u soo jeedin lahayd dadka loo soo hayaamay u soo jeedin lahayd dadka gargaarka iyo dadka gaarsiina u soo jeedin lahayd waa laga wada hadlayba taa waa la iska waraystay dadku waa walaal dadku waa walaal labadii wax ka dhaxeeyaan waa meesheeda laakiin dadku waa walaal
haddii dad wax ka dhexeeyaan ama deegaanadoodu ay colaado kala dhexaysay halkaana ay yimaadaan see u walaalaynaysaa waxaan u walaalaynaynaa waaba la shiriyey ولا شري شير baa laga yeeshay waxaa la yidhi meeshii uu ka yimid ninkii wax ku samayn lahaa ha ku sameeyo laakiin halkaani wax ku samayn karaa ma jiro waaba layska wacyigeliya taa walaalaaday shir baa laga ma jirta waxaas waanu soo jeedin lahayn adduunka jaaliyadaha hay-adaha hal soo gaara dadkaa waxayna tahay wax wax ilaahay iyo ogaal uma baahnaa la yidhi waad aragtaan dadkii hal soo gaaro wixii la tari karo hal taro
dhanka kale ciise jaamac waa toddobaatan iyo dhowr jir dadka deegaanka ka tirsan waxaana uu sheegay in abaartan ku dhufatay soomaaliya uusan weligii maqlin una soo joogin sidoo kale waxa uu sheegay dadka ka soo hayaamay gobollada kala gedisan ee dalka soomaaliya in ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen oo ay ku wada nool yihiin nabad iyo wada noolaasho iyo walaalnimo isagoo sidoo kale sheegay in ay garab u muujiyeen dadkaasi iyo walaalnimo saafi ah waxa uu sheegay inay halkan isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo khilaaf ka dhexeeyo waxaana uu sheegay in loo sameeyey xeer kaasoo aan laga gudbi karin
anigu aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed faarax waxaan u dhashay deegaanka gobolka karkaar waxa aan ku hadlayaana magaca soomaalida isu timi oo walaalaha ah siiba kuwa karkaar oo loo soo guuray dadkan walaalaha isu yimi waxaa lagu wada nool yahay nabadgelyo waxaa lagu wada nool yahay sharaf waana la soo dhoweeyey iyaguna tabaalaha ay tabaala waa tabaalaysnaayeen dad tabaalaysan bay ahaayeen tabaalihii xooluhu xoogaa waxaad moodaa tabaalihii iyo dhibkii inay xoogaa naq heleen laakiin dadka baahidii dad hadda xoolahooda xumaadeen wey dee nin xoolihiisu hadday xumaadaanna haddee isagii waxaas wax ku kala socodsiin jiri gaadiid ma jiro nolosha noocaasa way joogaan waa nala degan yihiin wixii aanu haysano baanu wadaagnaa nolosha waa wadaagnaa waana la soo dhoweynaya dadkani ilaa xeebaha xaafuun oo ay idaacaddu tagtay oo aynu ku soo wareegnay waa ay daadsan yihiin weli dad nooc intaa la eg adigu dhulkaad u dhalatay midi soo gaareen maya marna nama soo gaarin sheekana haddaan odayaasha la sheekaystay ma maqal marna sidaa iyagoo isugu soo guurin hadda halkan waxaan kula kulmay dad somalilan ka yimid dad kilinka shanaad iyo wardheer iyo walwaal ka yimid oo xoolahoodii halkan la yimi sideed marka dadkaasi dhaqamada kala fogle aad iskula macaamisheen waxaanu iskula macaamilnay af soomaaliga way safgaranaynaa dabeecadahana haddaan wax ku kala duwanaanay oo hadde waxyaalo bini aadan badan oo isu yimi weeye dulqaad badan iyo haddee dad dawladahoo odayaalah baanu dhexyada ka samaynayo wax walba oo xumaada waa la xalliya guddi baan u samaynay wixii xumaada wuxun waa iska jiraanin meel walba wax wanaagsan baa lagu dhammeeyaa wax dhibina kama jiraan maxaad ka caawiseen dadka ilaa intaasay gaari soo saaraayeen gawaarida xoolihii waa inta badan waa ay ka soo laadeen adinku wixii idi hayaba abaartiida haysaba dhulkaad la joogteen ninka wardheer iyo walwaal iyo galmudug iyo caabudaaq iyo dhuusamareeb ka yimid maxaad u qabatay waxaan u qabanay markii hore ay soo guureen dalka ma yaqoon dareewalkuna ma aqoon ka reerka wataana ma aqoon hadalkana cid kalama xiriirin waa laga hagaayay halkan waa laga hagaayay naqa waad aragtaa in yaroo halkan ka da'da weeye ma is leedahay baahida way dabooli kartaa dadka ilaa hadda soo socda oo aan arkaynay kuwa hadda sii socday ee iyaguna xeebaha kale u sii socday naqa yarka iyo dadka deegaanka iyo dadka halkaa hayaanka ku yimid ma dabooli kartaa baad is leedahay markii hore horta waa lagu liibaanay waana la cunay naqa waa la qaatay haddeer maantay waxa soo socda haddee abaar bay ka cararayaane waa layska soo gurayaa laakiin waxay ugu imaanayaan nafcu haddeer yaal meesha ma jiraanin waayahay adinku wax cidhiiri ama culays miyaad dareemaysaan haddaad tihiin dadka deegaanka waa culays waa dareemaynaa waxaanu dareemaynaa culays dadka waddankan waxa baa abaartu haysatay afar sano labadii kun iyo saddex iyo tobankii baa naq ugu dambaysay maantana waxaa lagu jiraa labadii kun iyo toddobiyo tobankii baa lagu jiraa itaa afartaa sano abaar baa garaacaysay dadku waa abaarsadeen xooluhu dhulkan waa ka dhammaadeen hadda xoogaa waxaanu dareemaynaa dadka soo baadi guuray hadde waa dad soo dalka kacay laakiin alaaba haddii naloo yimaado daannana waa xishoonnaayoo ma nidhaahno dad walaalaha iyo oo baahan war annaga ama ka liidana ama ka fadhaysa lakin waxaa moodaa nolosha arrin kalaan ku weydiinaya dad baa deegaanadii ay degganaayeen colaadi ka dhexaysay oo isku haystay oo iyagoo laftooda ayagoo colaadi ka dhexaysa halkan wada yimi hadday isqabtaan maxaad ku maaraynaysaa haday isqabtaan waxaanu leenahay guddi waxaanu leenahay eh, rag nabadgelyada qaabilsan oo reerka dhex socda Eh, ma dhacayso marnaba Eh, waxaanuna ka soo jeedinay shirar badan baan qabannay waxaanu wax kastoo isu ciil qabay waa inaan nin walba gurigiisa ilaa ogaado waddanka intuu joogo nabadgelyada waa in la adkeeya warbixintaas waxaa inoo diyaarshanino soojadeen weriga xuseen cabdi jimcaale madax weli barnaamijkeena cawaysnimo ee caawi dusha ayaa dhegeystayaal la socotaan maamulka degmada carme gobolka bari ayaa waxay sameeyeen howlgallo bilicda iyo banaynta waddooyinka la xidhiidha howlgalladaasi qaarkood dhismayaal ayaa lagu burburiyey taasoo qayb ka ah horumarinta degmada saceed maxamed cali oo ka mid ah dadka deegaanka carmo ayaa sheegay howlgalladaasi in looga burburiyey dhismayaal baraaga ay ka mid ahaayeen wuxuuna u warramay xasan hayga waxaan ka cabanayaa saddex berkadood oo biya oo raaciduhu iiga cabbi jireen moosaskoodii bay iga cabirteen oo iga gateen yee tahay cid cabiratay oo gadatay waa guddoomiyaha iyo maamulkiisa waa gartay maxay u sababeeyeen waxba cid ka weydiin maynay yidhaahdeen maxay tahay sababtu marka wallaahi hadde anugu ma weydiin karo sharci baanu haysanaa sharci waxaa noo qoray sharcigaa guddigii fulinta degmada carma joogi jiray guddoomiyihii hore cawad xuseen cali iyo nin israaciil mina la yaabo markaa xooghaye ahaa iyo seniyo nin la yaado oo siciid la yaado oo inag qabna la yaado oo guddoomiye xigeen oo hadda jooga saddexda fulinta baa warqad noo qoray eh, laba kun iyo lixdii ahayd baan u maynayaa markii dambe waxaa noo qoray cabdisamad aanu wax isku qabannay odayaashuna waa noo qoreen sharcigaasaanu haysanaa waaya sharciga aad sheegtay marka ma u geestay oo ma tustay nimaan ogeynba male gobolkuu sharcigu ii yaal maxkamaddu ii yaal dhammaan waa wax wada reer bo- carma ah waa dadaanu ilma adeer iyo ilma abti wada nahay kulli waa dadaan iswadagarayno sharcigaydana waa og yihiin waayahay maamulku marka muxuu ku sababeeyey in eh, tallaabadaasi uu qaado sababtu maxay idinku sheegeen bihaan bihaan xoog waa xoog bihaan wey laakiin se lama oran karo eh, iyadoo danta guud la eegayo maadaama meesha maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn uu jiro en, maxay tahay ujeedadooda ay idiin sheegeen iyagu ay ka damacsan yihiin waxay noo sheegeen ma jiro dan guud diyaar baan u nahay odayaashii carmaan ka mid ahaan ku yidhi haya aabbayaashii asaasayaasha ah baan ka mid ahay weliba ninkii weliba maalgelinta ahaa oo ta- markaa u hanti roonaa baan ahay macnaha wax haddii laguu sheegaayo dan guud jidho ceeb male laakiin iyagaa iibsanaya baabuuro iyo lacag baa la iibsanaya waxna nooma sheegin sii fiiri annaga odayaashii baa jooga nabadoonadii baa jooga adeeradii baa jooga waxaa rabaa in laysu yeedho oo markaa berkedahoo dhan ba isku sharci ah wixii laga rabo markaa in la isweydiiyo waxaasaa la rabaa sidaa weeye saasaynu odhanaynaa taasi dhibi kuma jiro la- ma aanu ogeyn markii tom baleenka ay u samaynayeen ma aanu ogeyn markay cadafta soo gelinayeen baanu aragnay oo waddooyinka u samaynayeen oo inay markaa iibsadaan rabeen baanu ogaanay waayahay en, hogata maxaa ku cadaynaysaa inay iibsanayaan taas soo lama oran karo waa eedeen en, aad en, u culus anigaa qaba haddaan wa- a- a- aan waayo a- a- waxay ku iibsanayeen iyo say u gogoynayeen iyo anaa qaba maxaa jira oday baana odaygii carmaana midda labaad marka uu cadafta guddoomiyuhu gelinaayo oo waddooyin ka samaynaayo moos berkadayda mooskeedaan taagnay markhaatina waa haystaa wax igama weydiin ee midda kale dacwad waxaan tegey gobolkaan tegey waxaa lai soo qoray warqad og wasiirka arrimaha gudaha oo barasaabka gobolka ay soo qoray dedo waa u keenay labada indhood buu iga dhuftay adiga kuwa kuu soo qoray ma aqaan buu yidhi
waayahay maxkamadda marka ma tagtay maadaama meesha maamul iyo nidaam ay jirto eh, maxkamad ma soo martay warqad ma soo qoratay
maya maxkamad weli ma tegeen gobolkaan tegaan ku yidhi gobolka haye gobolku warqad buu ii qoray og wasiirka arrimaha gudaha iyo isaguba ii qoreen waxali jooji dhulka hala joojiyo cabirka iyo howlaha laga daayo warqadii waa u keenay indhuhu iga dhuftay wixii adiga kuwa ay kuu soo qoro ma aqaan yaa wey ninka en, warqadda kuu qoray barasaabka dhelo baa ii qoreen og warqadda waxaa ku yaal og wasiirka arrimaha gudaha yaa wey marka nin- en, ninka kugu soo celiyay warqadda waa guddoomiyaha go- degmada carmo jooga waa gartay baa igu soo tuureen wuxuu yidhi adiga iyo kuwa kuu soo qoraba anigu ma aqaan bool shiid bool shiid baa tiin buu yidhi waayahay marka maamulkii ma ku soo celisay maadaama guddoomiye degmo uu yahay guddoomiyihii gobolka en, uu joogo en, magaalada boosaaso yuusuf maxamed waceys dhago xiriir ma la soo samaysay oo arrintaasi ma la wadaagtay waaba u keenay warqadii baan ku soo celiyey waxaan yidhi waa taa warqadii indhaha layga dhuftay waa in laygu dilaana khatar u ahay koobi baan kala haray waa taa warqadaadii waa baan yidhi wuxuu igu yidhi annagaa la hadlayna annagaana tegayna buu yidhi waaya markaasoo ma habboona inaad ka warsugtid marka waa ka warsugay waa ma rarq isagu qandalahii waatan dagaal ka dhacay wata abaaraha bayi hoog ay dhaceenoo muddaa ka warta waay iyana dheguma badantiin waxoodii waa gogoosteen
waayahay hadda ugu dambeyn marka maxay tahay baaqaa soo jeedinaysa waxaan soo jeedinayaa ummadda islaamka ay ha maqasho dawladdu ha maqasho is- ummadda waddanka joogta ha maqasho ciidamadu ha maqleen dawladdu ha maqasho meeshaa saddexdaa berkadood iyo moosaskooda wixii sharci ah diyaar baanu ahay wixii sharci ah oo sharcigu iga qaado diyaar baanu ahay wixii kale wixii ka bedela wixii la yimaada baaqaba wixii ka dhaca سعود محمد علي أيوه كاسي هوحو أول رمي حسن هيكل برامج كان عاوز نمع عاوز تشرح حياة اللي جسنا يساي عاو انت سيو كل يعني وعبد عمر جدين لا سعودين برامج كعاو وعاوني كمان يسود يدلش لما قرض بوصاصو تاني كل النبي